miyow annaga waxaan nahay xildhibaanada maamulka koonfur galbeed saaka cabaaro saddex sa ayaan kasoo degnay eerboorka magaalada baydhabo annagoo kasoo tagnay magaalada muqdisho ayadoo aan shaqadeenana u socono ay tahay inkastoo dhowrkan bilood laba biloodba kalfadhigii baarlamaanka uu noo xirnaa hadda lagu wado inuu furmo kalfadhigiina afaraad inuu furmo bishaan laba iyo labaatankeeda gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa fariimo noo soo diray inaan si dhaqsa kasoo dagno fariintaasaan ka jawaabeynay arrintaasaan ku soconay shaqadeenaan gudanaynay markaan soo degnay ayaa waxaan aragnay nabad sugid ah ka socda dowladda federaalka ku qaabilsan maamulkan koonfur galbeed ayay waxayna yidhaahdeen xildhibaanada koonfur galbeed ma dhaqaaqi karaan ilaa amardaba ma dhaqaaqi karaan dowladda federaalka ka socdaan sidaan aqaano waa las yaqaanaa magaaladan way kooban tahay sidaana magaalada baydhabo saas ku warqabteen dadku waa is yaqaanaan marka niman dowladda federaalka ka socda oo halkaan uqaabilsanaya dowladda federaalka inta uqaabilsan yihiin kolley ma niman koonfur galbeed khaasatan ka socda ma ahayn dowladda federaalka ay ka socdaan sida aan hadda wajiyadooda marka arkayna noo muuqatay